howlwadeenada iyo maamulka raadi weysanaya ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo daagay raadi weysanay shan iyo tobankii mey laba kun iyo labaatankii waxaana raadi weysanay uu door firfircoon ka qaatay tabinta barnaamijyada iyo warbixinada ku saabsan arrimaha bini-aadinimada barnaamijyada raadiyaha ka baxo waxaa ka mid ah barnaamijka waxbarashada caafimaadka dooda amuuraha dhallinyarada ganacsiga iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan arrimaha bulshada cabdulaahi cusmaan wehliya oo ka tirsan howlwadeenada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa raadi weysnaay ugu hambaliyeeyey sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay aad baan ugu faraxsanahay inay maanta ay sanad guuradeedii maanta ay taagan tahay idaacadda isnay waan ogahay qiimaha iyo qaayaha ay ugu fadhido shacabka reer jowhar iyo weliba deegaanada ku teedsan iyo muhiimadda ay u leedahay idaacadda warbixinada ka baxayo sida mar weliba ay shacabka ugu heelan tahay inay ugu shaqeyso wasaaradda arrimaha gudaha markii laga hadlo idaacadda isnay aad bay isugu xiran yihiin waxay ka mid yihiin idaacadaha sida dhow la shaqeeyo wasaaradda barnaamijyada kala duwan ee aan qabanana inta badan way naga warhayaan inaguna waan ka wargelinaa si dhoweyna noola shaqeeyaan sida dhismaha dowladaha hoose markaa ka shaqeynayno markii aan hadday ka shaqeynaynay balcadoon hadda aan in badan ka shaqeynaynay inta badan wariyaasha idaacadda waynala socdeen waynala shaqeynayeen aad bayna u tabinayeen step by step howsha halka ay noo marayso sidoo kale barnaamijyada kale oo aan qabanno oo arrimaha bulshadoo kale iyo horumarinta deegaanadoo kale aad bay nala shaqeeyaan wariyaasha idaacadda iyo guud ahaan maamulka idaacadda radio snay ee magaalada jowhar dhinaca kale agaasime cabdulaahi ayaa ka warbixiyey waxqabadka raadiyo weysnaay shantii sano ee lasoo dhaafay iyo waxyaabaha uu ku xasuusto radio snay waxqabadkiisu ma ahan mid lasoo koobi karo waa mid mar weliba shacabka ku lafan inta badan shacabka la shaqeeyo waxaan in badan dhegeystaa barnaamijyada runtii ay mar weliba ay ka baahiyaan ee ku saabsan arrimaha caafimaadka oo ay bulshadu inta badan ay ka wacyigeliyaan oo ay maaragtay warbixino uga diyaariyaan sidoo kale waxbarashada runtii barnaamijyo muhiim oo aad u fiican bay kasoo tabiyaan waxyaabaha arrimaha nadaafadda iyo ganacsiga iyo dhalinyarada waxyaabaha maaragtay aadka muhiimka ugu ah bulshada runtii lagama sheekeyn karo idaacadda si wacan ayay ula shaqeysaa shacabka iyo dhalinyarada iyo weliba haweenka oo inta badan ayaga naftirkooda ay barnaamijya usoo diyaaraan ku saabsan arrimaha haweenka runtii idaacadda isna waxaan dhihi karaa waa adeegaha ugu dhow bulshada ee idaacadaha ka shaqeeyo gobolka raadiyo isnay waa raadiyaha keliya ee ka hadla arrimaha bini-aadinimada ee ku yaala magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana uu maanta u dabaaldegayaa sanad guradiisii shanaad